magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle ayaa muddooyinkii u dambeeyay kusoo badanayaan ardayda doonaysa inay bartaan luuqada ingiliishka dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo xarumaha waxbarashada ee gaarka ah ayaa door weyn ka ciyaara kubcinta fursadaha iyagoo bilaabay barnaamijyo cusub oo diradda saaraya barista luuqadaha ingiliishka gaar ahaan xirfadaha afka maqalka akhriska iyo qoraalka dikaafi cabdulaahi cumar iyo nimco maxamed xasan oo ka mid ah ardayda barata luuqada ingiliishka ayaa radiyo isnaa ugu warbixiyey muhiimada ay leedahay barashada maadadan maadada ingiriishka markaa weynaado sida nolosheeda u mareysa lahaa oon reer saro u gaaro sidaan ku noqo lahaa ayaan u bartaa waxbarashada maadada ingiriishka waxaan kasoo bilaabay soomaali bata haddana waxaan ku jiraa maadada ingiriishka farqi weyna u dhexeeya xili maadada soomaaliya barina iyo hadda maadada ingiriishka baranayo isku mid maahan luuqadaasi wax badan aan ku dareemay waxaas oo ah inay nolosheeda isbedeshay wax dhan oo qalbigii ku jira isbedelay aan ku dareemay luuqada ingiriiska waxaan ka rajeynayaa wax badan inaa ka gaaro oo kamid tahay inaa macalin noqdo aan ka rajeynayo may ma jiro wax aqbad oo lalahay oo la kulmo macalimiinteeda macalimiintii si fiican wax noo baraan si fiican waa noo tarbiyayaan dhallinyaradaas maadada oo hadda ingiriiska ah oo barara waxaa leeyahay jaaniskiina ka faa'iidaysada waa yartiin hadda jaaniskiina laga faa'iidaysto mar hadda haweenaatiin waxaa qabsan kartiin male intaa yartiin waxaa la qabsado maadada ingiriiska soomaaliya lagu dadaalo qof weyn oo magaciisa qori karin bartaa maadada ingiriiska because ani waxaa jeclaa inaan maadada ingiriiska ku taqasusoo heer weyn ka gaara hamigeyga dhana ingiriis inaan ka hadale qofta dalka ingiriiska may ku dhalata in leedhaha jecla maxaa saas ay u dhalisa inaan barta maadada ingiriiska hadda wax saas ugu ma dhigtay ingiriiska sanad iska dheh ilaa hadda aan ma arkan wax caqabada oo iga horimaada la sheego intaa ka ahaynin marar qaarkeed markaa iskuulka weynka imaada anigoo daalan inaa oo ka caajiso iskuulka bareefadka inaa soo aado laakiin taas xitaa aniga caajis hadday qabto caajiska ma fiiriye dhinaca iska bixiyaay waxbarashada diiradda saaraa boqolkiiba boqol waa jeclaan inaa ingiriiska barto anugu waxaas hadda ma aaminsan niideedana ma ogashana because gawr wax barato waa bulsho wax baratay because dadku waxay dhahayn laakiin wax haddaa baratid ninle kuu dambeysaan le laakiin waxaas ma aaminsanay waxaa raba in aan meel isoo bixi karaa dhow kale haddaa wax barinin waxaa adiga jaahilaatay maho qofka haddaa wax bartana waa qof oo heer sare gaari kara as meel isoo bixi karaa dhow kale laakiin maanta haddaa wax barinin facaaga haddaa fiirisid adiga masiiro qawana aniga waxaa jeclahay wax weliba inaa barto adduunka inaa heerka gaara adduunka oo jeclaan wallah soo badashada ardayda baranaysa luuqada ingiliishiga ee magaalada jowhar ayaa muujinaysa isbeddel ku yimid fahanka bulshada ee ku aadan luuqadaas